guddiga ganacsatada oo kaashanaya dowladda hoose ee nairobi ayaa bilaabay howlo nadaafadeed oo ay ka fulinayaan waddooyinka xaafadda islii halkaas oo qashinka laga qaadayo warbixintan waxaa nairobi kasoo dirtay wariyaha v o e da intisaar saalax xuseen
waxaa toddobaadyadaan ka socday suuqa soomaalida islii ololo nadaafadeed oo qashinka looga qaadayay hareeraha waddooyinka kaasoo ay isku howleen guddiga ganacsatada soomaalida islii waxaana isbeddel dhanka nadaafadda ah laga dareemayaa qaybo ka mid ah waddooyinkii ay qashinka xireen oo gebigoodba laga qaaday haddaba xogayaha guddiga ganacsatada islii cumar ibraahim ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey sida ay isaga kaashadeen guddiga iyo dadka xaafadda barnaamijkan innaga ka guddi ahaan guddiga ganacsatada islii business community ayaa islaqaanay waxaan nidhi arrintaas waxaan u saarnay dhalinyaro oo waardeys waarday ah oo habeenkii ilaalisa maalintana ilaalisa inaan qashan lagu soo tuurin meesha oo aan mishaar ku siinaa oo shaqo abuurna iyaga u noqonaysa marka annagaa ku mashquulnay waxaan kale aan kala hadalnay laamaha dowladda hoose ee n m s inay maarata wax ka qabato askar dheeraada keento marka qashinka badan in maarata aruuriskiisii gawaari loo soo diro oo la nadiifiyo xaafadda maarata bilicdeeda ay soo baxda ayaan annaga ku mashquulnay annagaa isku mashquulinay ee ka guddi ahaan ayaan shaqadaas qabanay cumar waxaa jira xaafado badan oo ku yaala magaalada nairobi oo markii aad maraysa aadan wadooyinkooda wax qashina aadan ku arkaynin maxaad is leedahay way sababtay in xaafada soomaalida ay noqoto meelaha ugu qashinka badan iyo sidoo kale inaad xaafadaha markaad dhex maraysid xataa aad aragto wado dhan oo qashin uu xiray oo laga dhigay meel qashinka lagu keydiyo waa sax xaafadaha qaarkood markaad tegtid qashinka sida xaafadda islii iyo soomaalida ay u badan tahay ma jira wadooyinka hareerahooda ma yaalaan laakiin waxaan isleeyahay sababta badan xaafadan qashinka ugu badan yahay waxaa horta number one xaafadan populationkeeda aada u sareeya wixii loogu talagalay iyo dabaq xaafadan xaafad degaan ahayd waxay isu bedeshay xaafad ganacsi oo dabaqyo laga dhisay meel kasta dabaqa laga dhigay marka hal waxaad dareemi kartaa marka populationka iyo tirada dadka ku nool aaday u fara badan yihiin haddii la barbar dhigo xaafadaha kale taas waa qodob qodobka labaad oo u sabab ah dadkii soomaalida u badan oo is leedahay soomaali dan kamala guri quraxsan iyo meel quraxsan oo hagaagsanaa qashankana in hortiisa uu ku daadiyo waxba wax weyn kuma ah annagana waxaan isku daynay ka ganacsi ahaan guddiga inaan wacyigelino oo dadka u sheegno ilaan qashinka mas-uuliyada qofkas ka saaran meeshii aad ku nooshahay amase ganacsigaagu ay tahay inay nadiif ahaato qof kastoo qashin meel ku tuuraayo mase meel aan munaasib munaasib ahayn ku daadina inaad wax ka qabatid sababtoo xaafadda mas-uuliyadda kaa saaran waa meel aad ku ganacsatid amase gurigaagaa ku yaalla amase ilmahaagaa joogo amase ganacsigaagaa kaaga furan marka waxaan isleeyahay soomaalidana cilada waa qeyb ay ka yihiin lase yeeshee laakiin populationka iyo wax u soo suuq tago xaafadan waad ogtahay ganacsiga ku yaala eastern central africa iyo wadamada iyo wadanka gudihiisa dhan waa meel ganacsi weyn oo dadka ay usoo ganacsi tagaan marka populationkaas iyo tirada dadka oo socod oo meel kasta qashinka iyo dadka waratada wax badan ayaa iskaashaday marka xaafaddan waxaan isleeyahay qashinkeedii waa sababta waxa keenaya dadka oo badan ganacsigeedii dad iyo mas-uuliyad darro oo dadka shacabka meesha degan iyo dadka soomaalida ah waxyaalahaas dhan ayaa isbiirsaday marka guddiga ganacsatada soomaalida islii oo kaashanaya dowladda hoose ee nairobi ayaa waxa ay sameeyeen dhalinyaro xiliyada habeenkii ka ilaalisa dadka qashimada kusoo shubaya hareeraha wadooyinka xaafadda soomaalida islii intisaar saal xuseen v o a nairobi